إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo khasaare dhaliyay ka fuliyey gobollada shabeellada hoose iyo baayi koox hubaysan ayaa markab kalluumaysi oo laga leeyahay dalka sri lanka ku afduubatay xeebaha dalka soomaaliya madaxda dowladda federaalka ah ayaa lagu eedeeyey inay hurinayaan dagaal beeladyada ka socda gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya mid ka mid a senatarada aqalka sare ee dowladda federaalka ah ayaa ka digay in la iska horkeeno dadka soomaaliyeed iyo qowmiyadda oromada ah ee dhibaatooyinka kala kulmaysa dowladda xabashida ethoobiya dowladda federaalka ah ayaa xabsiga u taxaabtay ku dhowaad soddon askari oo ka tirsan ciidamadeeda kuwaas oo ka baxsaday furmaha dagaalka ee koonfurta gobolka mudug dhegeystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa ka aragti dhiibtay filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib laguna soo bandhigayay weerarkii khasaaraha badan lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ee ka dhacay deegaanka caad ee gobolka mudug kulan lagu soo dhoweynayay waxqabadkii guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka sameeyey degmada saakow laguna bogaadinayay weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay deegaanka caad ee gobolka mudug ayaa lagu qabtay degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo khasaare dhaliyay ka fuliyey gobollada shabeellada hoose iyo baayi cabdifitaax faarax deeri ayaa ka waramaya saacadii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu waxay fuliyeen howlgallo kala duwan oo khasaaro geystay oo ka kala dhacay gobollada shabeellaha hoose iyo baay haddii aan ku hormarno gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay howlgallo loo adeegsaday qarax ay ka fuliyeen guri ay ku qayilayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku yaala degmada owdheegle ee wilaayada shabeellaha hoose dhaawacu waa saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka isla shabeellaha hoose xalay ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada ugandha ay ku leeyihiin deegaanka gulweyn ee dhacaduleedka degmada buulamareer isla shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin buundada sabiib ee ku taala degmada afgooye dhanka kale wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xero koowaad ee degmada diinsoor ee wilaayada baay waxaana saldhig kule ciidanka koonfur galbeed isla baay shalay duhurkii ciidamada mujaahidiintu waxay weerar toosa ku qaadeen eelaboorka degmada diinsoor oo ay degan yihiin askarta xabashida itoobiya khasaaraha weerarkaasi waa dhaawaca askari itoobiyaan ah koox hubaysan ayaa afduubatay markab kalluumaysi oo laga leeyahay dalka sri lanka kaas oo marayay xeebaha soomaaliya waxaa faahfaahinaya mubaarag cumar koox lagu shakisan yahay in ay yihiin burcadbadeed soomaali ah ayaa afduubtay markab kalluumaysi ah oo laga leeyahay dalka sri lanka kaas oo ay la socdeen lix shaqaale ah afhayeen u hadlay ciidamada badda ee sri lanka oo lagu magacaabo gayana ayaa sheegay in markabka lorenzo bathmainsfo sabtidii laga qabsaday meel sideed boqol afartan meyl koonfurta bari ka xigta muqdisho sri lanka ayaa afduubka markabkan kadib waxay heegan gelisay ciidamada isku dhafka ah ee badaha sida uu sheegay kayana oo la hadlay wakaaladda a f b waa weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhanka ah maraakiibta marabadweynta hindiya sida ay sheegeen waxay ugu yeeraan ciidamada caalamiga ah ee badda madaxda dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inay hurinayaan dagaalbeeleedyada ka socda gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa ka waramaya qaar ka mid ah odayaasha beelaha dega wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa fariimo adag u diray madaxweynaha dowladda federaalka iyo mahadsalaad kuwaas oo hurinaya dagaal beeleedyada ka socda gobolka galgaduud sidoo kale waxa ay fariin u direen madaxweyne qorqor isagoona ay ku eedeeyeen inuu qayb ka yahay hurinta dagaalka haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha oo cabashadooda ka warmaya waxay sameeyeen inay dadkii cabdi ciidan haddii la diro oo wiila la diro liyaa dadka soo laaya deriska ah in burceel dadka laga soo diro balambala laga diro in waddankoole la dhibaateeyo ayagoo kadib u diidaya ciidanka ugu diidahaya maha salaad warqadiisaa ka dhex muuqata ciidanka la qorahaya iyo xasan shiikh inay lababa isku dhuftaan oo haba laba iska hor keenaan oo yidhaahdaan hebel baan hebel ku bedelay hebel baan hebel ku bedelaya inta hadda wiil loo tago adaan hebel kugu bedelaye hebel u imow si ay isaga hor yimaadaan wiilashu madaxda dowladda federaalka ayaa qayb ka ah hurinta dagaalbeeleedyada ka socda gobollada kala duwan ee dalka soomaaliya iyadoona aysan jirin cid kala dhex gasha si kastay ahaataba waxaa marba marka ka dambaysa sii kordhaya dagaalbeeleedyada ka socda qaybo ka mid ah dalka soomaaliya iyadoona ay kow ka yihiin ciidanka iyo madaxda dowladda federaalka mid ka mid a senatarada aqalka sare ee dowladda federaalka ah ayaa ka digay in la iska horkeeno dadka soomaaliyeed iyo qowmiyadda oromada ee dhibaatooyinka kala kulmaysa dowladda xabashada ethoobiya mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya cabdi ismaaciil samatar oo ka tirsan dowladda federaalka kana mid ah dadka ka hadla arrimaha itoobiya ayaa sheegay in dowladda xabashidu ay waddanka soomaaliya ka leedahay damac fog kaasoo in muddo ah soo taagnaa wuxuu kaloo intaas ku daray in itoobiya iyo dowladda federaalku ay ku howlan yihiin inay isku diraan dadka muslimiinta oromada iyo soomaalida oo ah dad walaalo ah weligoodna itoobiya kasoo horjeeday muddo dheer oo iminka qarni ilaa boqol iyo labaatan sannadood ayay etoobiya ku hameynaysay inay dhulka soomaalida iyadu leedahay haddii qaybtan hay qaadatana waxa ballana inay qaybaha kalena ku darsan doonto markaa damac weyn oo hunguri weyn oyna ogoleynba dad soomaaliyeed oo madax bannaan oo ka madax bannaan iyada inay jiraan taas weeyaan ta meesha socota marka waxa weeyaan arrintaa haddii laga foojignaan waayo etoobiya iyo soomaaliya dadka soomaaliyeed iyo dadka oromada ayaa la isku dirayaa oo weligoodba ahaan jiray walaalo weligoodbana ka soo horjeeday kuwii xukumi jiray etoobiya ee labadoodaba isku dayayey inay duulaystaan oo ay xukumaan ugu dambayntii wuxuu dadka soomaaliyeed u sheegay waxa la gudboon xilligan markaa dadka soomaaliyeed waxaa loo gudboon gaar ahaan culimada gaar ahaan dhallinyarta dhallinyartu boqolkiiba waa toddobaatan dadka soomaalida ah waana dhulkoogii waxaan lagu gorgortamayaa ee la doonayaa in la boobo inay is-abaabulaan intana balaayadu iman oo laga hortago meel kastoo la joogana in lagu midoobo arrintani waayo waxa weeyaan dhul haddii lagaa qaato ma soo noqdo waxay sheegaysaa xidhiidhkan warqadan etoobiya iyo muuse biixi ay kala saxeexdeen in loogu bedeli doono qayb ka mida boqolkiiba maybe shan ilaa lix ilaa toddoba loogu bedeli doono qayb ay ku yeeshaan ethiopian airlines ethiopian airlines berri bay qallimi doontaa itoobiya ayaa weli ku howlan qorshaheedii guraacnaa halka dowladda federaalku ay dadka soomaaliyeed u ammaanayso xabashida dowladda federaalka ayaa xabsiga u saxaabtay ku dhowaad soddon askari oo ka tirsan ciidamadeeda kuwaas oo ka baxsaday furimaha dagaalka ee koonfurta gobolka mudug cabdiraxmaan beder ayaa ka warramaya dowladda federaalka ayaa labaatan toddoba ka mid a askarteeda soo taagtay maxkamad milatari kadib markii ay ku soo eedeysay inay kasoo baxsadeen furmaha dagaalka askartan ayaa soo gaadhay degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud iyagoo kasoo cararaya dagaalada culus ee kaga imaanaya dhanka mujaahidiinta dhammaan askartan ayaa si wadajira u sheegay inay u adkeysan waayeen dagaalada mujaahidiinta duruufaha aan laga samata bixinaynin dowladana aysan daryeelaynin naftooda iyo qoyskooda taasina ay keentay inay kasoo baxsadaan dagaalada xilli kasta kaga imaanaya al-shabaab ciidamadani maxkamadda la soo taagaya ayaa dhammaantooda ka wada tirsan guutooyinka siddeed iyo tobanaad iyo toddobiyo tobanaad ee ciidamada ay ugu yeeraan gorgor kuwaasoo ay dhowaan mujaahidiinta ku xasuuqeen deegaanka caadi ee gobolka mudug dowladda federaalk ayaa ciidamadeeda ugu badan dhowaan ku daadguraynaysay gobolada dhexe gaar ahaan gobolka mudug halkaasoo ay u geysay si ay ula dagaalmaan shareecada islaamka dhegeystayaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa ka aragti dhiibtay filimkii ay soo saartay mu'asasada alkataib islamarkaana lagu soo bandhigayay weerarkii khasaaraha badan lagu gaarsiiyey dowladda federaalka ee ka dhacay deegaanka caad ee gobolka mudug maxamed qaasim ayaa ka warramaya dadweynaha soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka iyo dibaddiisa ayaa ka aragti dhiibtay filimkii xiisaha badnaa ee uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataa'ib kaas oo lagu soo bandhigayo jabkii ciidamada dowladda federaalka ku gaaray deegaanka caad ee gobolka mudug filimkan ayaa si weyn ugu baahay baraha internetka ee bulshadu ku xiriirto taas oo welwel ku abuuraysa dowladda federaalka iyo taageerayaasheeda filimka waxaa ka aragti dhiibtay dadweyne aad u fara badan kuwaas oo ku nool dalka iyo dibadda haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka aragti dhiibtay filimka oo cabiraya fikirkooda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu wariyaasha alfurqaan aad baan idin salaamaya waa awoodujaana salaan kadib filinka aad baan u daawaday maasha allah ee dhowr jan waan daawadaan ku celceshtay waxyaababadan baa meesha iga soo jiitay kun iyo shan boqol ciidan oo rag yar ma arkaysaa oo kunba aan gaarin oo yar ah ayaa meesha u daatay wixii meesha nimci taallay iyo khaniima taalan ilaahay gacan ilaaha gacanta usoo geliyey marka xag- halka waxaad ka dareemaysaa ilaahay awoodiisa iyo xaqa inay halkaa ay ka socdaan ayaad dareemaysaa waayo raggaas waxay waxay xambaarsan yihiin hami ilaahay ma arkaysaa hami caalami ah ayay xambaarsan yihiin marka waxa ii ii biiraya ee ma arkaysa yaqiin baa ii biiraysa waxaanu arkaynaa falastiin ma arkaysa ee xa- xaaladda ay ku sugan tahay say ahayd iyo maanta ma arkaysa intuu ilaahay gaarsiiyey meel walba mujaahidiinta ay ka dagaalamayaan waa sidaa weeyaane ee ee waxa weeyaan ilaahay mar kolba ilaahay baa macooda ah kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kathiiratan biidn illaah marka culimmada warkoodana ku lifaaqnaa waa xujo iyo ma arkaysaa cid xujo dhammaystiran weeyaan ciddii waxaan ogeynina dee waxbay ku kala ba- ku kala baranaysaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu warbaahinta alfurqaan waa idin salaamay salaan kadib ee, ta- cadowga ilaahay si loo galay waan ku faraxsanahay aad baa waxaba uu farxay jabkoodii tan kale waxyaaba isoo jiitay waxaa ka mid ah tiradooda markii la sheegay intay la ekeed iyo saacad gudahood si loo soo gebagabeeyey baktigooda ban- bannaanka cad loo weeray aad baan ugu faraxsanahay maasha allah waan tiradii la sheegay iyo si loo galay isma laha wixii khaniima halkaas laga qaatayna waxaa waxyaaba aad indhaa usoo jiitana ka mid ahayd marka waxaan ku tilmaami karaa waxaa weeyaan fasharid bihim man khalfahum ayaan ku tilmaami karaa waa anaan ayaa u tahay intii ka dambeysa tan kale ee, maalintii jimcada anigoo qur-aanka akhrisanayo qolka alle waqadafa fii quluubihim arucba fariiqan taqtuluuna wa ta'siruuna fariiqa ayaan daawaday sawiradii mar isla markiiba ayagaan ku fasirayba markaan arkay si loo galay asalaamu calaykum waraxmatullah bismillaah anigoo ah magacayga subeer oo jooga magaalada muqdisho haddii aan aragtideeda ka dhiibto filimkii alkataib soo bandhigtay waxaa indhahayga ku arkay in ay al-shabaab yihiin dad aan la loodin karin oo alle garabkoodu yahay filimka waxyaabihii ugu yaabka badnaa waxaa ka mid ah hal qof oo ceyrsanaya labaatan meeyo iyo sida ay al-shabaab u wateen gabaaradii dowladda midda kale waxaynu aragnay in ay dowladda ay leedahay dad baraha bulshada beenta ugu shaqeeya al-shabaab waxaad ogaatiin in ummadda soomaaliyeed ay idin jecel yihiin taasi waxaa marag u ah haddii ay al-shabaab qabsadaan magaalo sida dadka u soo dhabeeyaan si kastoo ahaataba dagaalkii caad ayaa wuxuu ku biirayaa dagaaladii waaweynaa oo ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkii cusla ee caad ayaa waxaa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira waxaana dowladda federaalka looga dilay in ka badan laba boqol oo askari warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan kulan lagu soo dhoweynayay waxqabadkii guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu ka sameeyey degmada saakow islamarkaana lagu bogaadinaya weerarkii cagmarinta ah ee ka dhacay deegaanka caad ayaa lagu qabtay degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa faahfaahinaya maxamed muudey axmed abu muslim
ugaasyada iyo nabadoonnada degmada saakow oo yeeshay kulan ay isaga xogwarmayeen fatahaadihii ku dhuftay magaalada iyo sidii looga samata bixiyey bulshada ayaa waxay geesta kale ka hadleen guulihii ay xarakada ka gaartay dagaaladii gobollada dhexe si gaara dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaanka caad ee gobolka mudug ugaasyadan iyo nabadoonnada oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa ka hadlay waxqabadkii uu magaalada ka sameeyey intii ay fatahaaduhu socdeen guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyaga oona soo dhoweeyey howlihii uu ka qabtay degmada saako shuhuurdan maanta aan u fadhinay waxa aan kaga hadlaynay waxay ahayd fatahaadidii dhacay sanadkan biyihii magaalada meelihii ay gaareen ayaan kaga hadlaynay waxaa ilaahay mahaddiisa ah guddigii fatahaadaha ee xarakada ay noo soo dirtayna xaqad wax badan bay qabteen hadday ahaan lahayd dadka in loo gurbado oo tuulooyinka biyaga laga soo qaado hadday ahaan lahayd in raashin loo qaybiyo hadday ahaan lahayd in qalab la siiyo intaba ilaah ku maas way ku dadaaleen haddana waxay noo soo direen laydno oo hadda hawsha ku jirto buufinta kanaacada cayaanka dhashay meelaha biyaha fatahaadka maanta magaalada qabtay iyo nawaaxigeedaba boqolkiiba boqol ilaahay subxaana watacaala waa noo gargaaray gargaarkaas oo ah haddii waxaan naga dhimanin xoolan ay naga dhimanin aad iyo aadaan ilaahay subxaana watacaala ugu mahadinaynaa kadib waxaa dhacday gargaar oo xarakatu shabaab mujaahidiin ay noo gargaartay ilaahay baa gargaar leh waxay samaysay raashiin ay bixisay lacag ay bixisay dhar qaniico ay bixisay alxamdulilaah baa ku mahadsan meelo fara badan oo saasoo kale degmada ka mid ah sidoo kale ugaasyadani ayaa ka hadlay dagaalkii caad oo lagu dilay in ka badan laba boqol oo askari oo ka tirsan dowladda federaalka shalay markii uu dagaalka dhacay kuwan murtiyiinta laga guurtay kooxays waa iska caabini ay lahayn maanta waxaa ummadda oo maanta meel kastoo joogto maanta iclaamka waxaa isla maraya baraha bulshada dadkii ka hadlaya nin waliba markuu arko beentii ay sheegayeen hadda kahor ayaa waxay ahayd maalintii oo janaa cabdalla markiisaan oo kale dhacday waxay dhaheen waa iska caabinay markiina waa ilaahay xaafide maktabka iclaamka alkataa'ib ilaahay waxaan leenahay xaafidiyo oo mar kasta ummadda ee dhabta itu soo itaabsii wixii markaas dhacba sheegaya iyagana waa u duceynaa waan u mahadinaynaa marka wiilasheenana waa u duceynaa xarakada waa u duceynaa xarakada idoo dagaalkaas ku jirto maanta oo dagaalkaas ku furan yaa haddana hadday abaaro dhacaan ummadda way u istaagtaayo way kaalmaysaa hadday fatahaade dhacaan ummadda way istaagtaa way kaalmaysaa gabayaraan horumarina ga'al qorin dhikun waaye guule ee behey waaye gaale iyo gurgurtaba godkii geshina idinku soo gelaynaa garabne guulaha garab noo eh geerina kama cabsi qabno haddaan geeriyoonina jannaan gelaynaa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar ilaahay subxaana watacaalaan kugu shukrinaynaa tan kale markay dhacday macrakooyinka markay dhacaan boqolkiiba boqol gaalo iyo muslimne guul muslimiintaa iskale ilaahay baa u helin haya annaga marka muslimiinta waxaan leenahay cabsi qalbigiina ka bixiya in aad ku dhimataan oo ilaahay subxaana watacaala idin siiye shahaado oo idin siiye nin walba rag iyo haweenba waxaan leeyahay haweenkan waxaa laga rabaa inay garab istaagaan oo ay bixiyaan go'yaasha wax walba oo lagu isticmaalayo furunta filinkan waxaan ka dhegaysanay shan xero in aan xilfaha loo taagay adabkii yaalay laga soo qaaday ay baktigoodan meesha u tuuran yahay ayaa filinkan aragnay walaalihii meesha ku jirayna oo walaalahay wiilashayda ku jirtay ay noo soo tubisay guulahaas ilaahay baa nasiiyey inaan gaalo ciribteeda antirno godkay ku jirta inaan oga galna ayaan ilaahay subxana watacala ka rajaynaynaa si kastaba markii ay bilowdeen fatahaadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa guddi u xil saartay si ay ugu gurmadaan bulshada ay fatahaaduhu waxyeelada u geysteen iyago oona intii ay fatahaaduhu socdeen sameeyey howlo wax ku ool ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waa naga intaa